habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa habeen arbacaha bisha sebtembarna waa afar iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo weliba boggeena v o a somaali dotcom waxaana idaacadda fiidnimo si wadajeeda kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaana caawa waxaa ka mid ah shirkii madasha wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho waayadanba uga socday oo la soo gebagabeeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay xiritaanka shirkaasi adaan waxaan rabaa mar kale dadweynaha soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba inaan u caddayno madasha waxaa ka go'an doorashooyinka dadban ee dalka ka dhacaya sanadkan in ay wakhtigoodii ku dhacaan oo maalinna aan laga bedelin maalinna aan lagu darin
waxaa sidoo kaleeto aad maqli doontaan madaxweynaha somalilan axmed silaanyo oo ka hadlay go'aanadii ka soo baxay shirkii ururka igad oo lagu qabtay magaalada muqdisho waxaannu cambaaraynaynaa war murtiyeedka ka soo baxay shirka madaxda igad ee ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan qodobka ka hadlaya midnimada soomaaliya waxaannu aragnaa mid la majar habaabiyey oo aan ka tarjumaynin xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda soomaaliya iyo somalilan ka jirta
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa dejiyey hadaf ah inuu dalka keenayo boqol iyo toban kun oo qaxooti sanadka xisaabeedka laba kun toddobiyo toban taasoo islamar ahaantaasina ay noqon doonto toddoba kun oo ka badan qorshihii hore islamarkaasina soddon boqolkiiba dheeraan doonta tirada qaxootiga sanadkan yimid maraykanka xogayaha arrimaha dibadda john kerry ayaa qorshahani dib u dejinta ku dhawaaqay intii uu socday kulan uu la yeeshay guddiga cadaaladda aqalka wakiilada iyo sanadka maraykanka markii ugu dambeysay oo tiro sidaas u badan oo qaxooti dalka maraykanka la keeno waxay ahayd wakhtigii madaxweyne clinton kii markaasoo clinton uu aqbalay in dalka ay yimaadaan boqol iyo labaiyo toban kun oo qaxootiya sanadkii laba kun iyo shan iyo toban waxaa maraykan ka yimid toddobaatan kun oo qaxootiya warbixin ay heshay warbaahinta politico ayaa sheegaysa in obama uu doonayo in dalka uu keeno tiradii ugu badneyd ee qaxooti waddanka syria ka yimaada kadib markii ay sanadkan yimaadeen toban kun obama ayaa qorshahan rasmi ah ugu dhawaaqi doona marka toddobaadka soo socda uu ka qayb galo kulanka guud ee qaramada midoobay
waxaa muuqata in maanta dalka syriya ay ka dhaqan gashay xabad joojin ay isla meel dhigeen maraykanka iyo ruushiya hase yeeshee waxaan sii la rabay meelaha qaar aan loo qaybin gargaarkii bini'aadminimo iyadoo xukuumadda syriya ay ku doodeyso in gargaarka gaaraya magaalada alebo uu yahay ama noqdo mid laga hagayo dimashaq hay-adaha gargaarka bini'aadminimo ayaa waxa ay sheegeen in ay sugayaan habab kaleeto oo damaanad qaadaya ammaankooda oo aan ahayn xukuumadda bashaar al asad oo keliya balse ay ka dhowrayaan kooxaha kale ee ku lugta leh xiisadaha ka jira dalkaasi syriya
madaxweynaha golaha midooda yurub ee yenglad ayaa waxa uu ku baaqay in dalalka midooda yurub ay yeeshaan ciidan ay leeyihiin isagoo khudbad sanadeedkiisana ka sheegay in loo baahan yahay in awoodda jilicsan ee hadda aanay ku filnayn inay ka hortagto caqabadaha kaga soo fool leh dunida casriga waxa uu sheegay in loo baahan yahay inay yeeshaan xarumo oo ay is-abaabulaan kana wada shaqeeyaan ciidan ka dhexeeya yurub oo dhammaystiran waxa uu sidoo kale uu sheegay gudoomiyaha madaxweynaha golaha midooda yurub jen cloud in loo baahan yahay in dalalka midooda yurub ay ka tashadaan aayahooda in ciidamo ay yeeshaan dalalkaasi waxaa hore uga soo horjeeday boqortooyada midooday ee u k iyadoo kabixitaanka britain ee midooda yurub kadib ay arrinkaasi hoos u dhacu ku yimid dalka britain ayaanan hadda lagu martiqaadin shirmadaxeedka aan rasmiga ahayn ee midooda yurub ay ku yeelanayaan waddanka slovakia
hay-adda la dagaalanka daroogada ee hoos timaada guddiga olombikada caalamiga ah ayaa maanta waxay xaqiijisay in koox sirdoon dhinaca internetka ah ee u dhalatay rushia ay u dhaceen xog qarsooneyd oo uu leeyahay guddiga olombiga taasi oo la xiriirto ciyaarihii ka dhacay dalkaasi brazil kooxdan rushia oo la magac baxday tasar team a b t ayaa sidoo kaleeto waxa ay jabsatay kombyuutarada ay ku keydsan yihiin xogta maamulka ee hay-adda la dagaalanka daroogada islamarkaasina ay baraha isgaarsiinta ay ku baahiyeen macluumaad sir ah oo hay-addaas ay lahayd waxaana ay ku hanjabeen in bannaanka ay soo dhigi doonaan qaybo kaleeto guddiga caalamiga ee olombiga ayaa guud ahaan waxa uu ka mamnuucay kooxaha rushia inay ka qayb galaan tartankii ka dhacay rio de janeiro kadib markii ciyaaryahanada ruushka lagu eedeeyey isticmaalka daroogooyin
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa v o a markana qodobada kale wararkaan idin hayno haddaan gudagalno shirkii madasha wadatashiga qaran ee doorashada soomaaliya oo muddo toddobaad ka socday muqdisho ayaa maanta lasoo gebagabeeyey muddadii uu shirkaasi socday ayay hogaamiyaasha soomaalidu kaga hadleen hanaanka doorasho waddanka la filayo inay ka dhacaan iyo qodobo dhowr ah oo laysku qabtay balse markii dambe la sheegay in is-afgarad laga gaadhay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shirkaasi soo xiray isagoo sidoo kalena ka warbixiyey muddadii uu shirkaasi socday iyo go-aanadii lagu gaaray waxaana warbixintaasi shirka ka soo diray waryahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta soo xiray kulankii madasha wadatashiga ee maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada muqdisho kaasoo ay kasoo qayb galeen madaxda maamul goboleedyada dalka mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya iyo xubno ka socday beesha caalamka kulanka madasha ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana warmurtiyeedkii laga soo saaray saxaafadda u akhriyey afhayeenka madaxweynaha daa'uud aways madaxweynaha ayaa soo dhoweeyey dhammaan ka qaybgalayaasha si gaarana uga mahadceliyey beesha caalamka madaxweynaha wuxuu hoosta ka xariiqay muddada la hayso aada u kooban tahay loona baahanyahay in si wadajira loogu guuntalo galgalgelinta doorashooyinka waqtiga aada u kooban awgeed wuxuuna gaar ahaan ula hadlay beesha caalamka inay ilaaliyaan ballanqaadadiita goynta fulinta doorashooyinka dadban ee sanadka labada kun lix iyo tobanka madaxda madashu waxay caalamka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay wacyigelinta dadweynaha iyo wargelintooda waxayna ugu baaqeen guddiga doorashooyinka ee heer federaal inay si dhaqsaa u qaadaan tallaabooyinka muhiimka ee ku aadan hawsha xubin kasta oo ka mid a madasha wuxuu saxiixay heerka anshaxa loo dejiyey ilaalinta daahfurnaanta hufnaanta iyo habsami socodka howlaha doorashooyinka dadban madashu waxay ku boorisay dhammaan musharakiinta u tartamaysa kuraasta baarlamanka iyo xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk inay saxiixaan anshaxeedkan guddiga diyaarinta doorashooyinka heer federaal waxaa loo xilsaaray inuu xaqiijiyo in musharax kasta oo u tartamaya qalada baarlamanka inuu erkigiisa musharaxnimadiisa ku lifaaqan yahay xeer anshaxeedkan oo saxiixan qodobada warmurtiyeedka laga soo saaray ayaa sidoo kale waxaa ka mid a madaxda kulankoodii lixda sebtembar labada kun lix iyo toban waxay welwelka muujiyeen maalgelinta miisaaniyadda lagu fulinayo doorashooyinka dadban ee golayaasha sharci dejinta qaranka dareenkaas oo keenay in miisaaniyadda qaranka ee labada kun lix iyo toban oo aan ku jirin madaxige loo qoondeeyey fulinta doorashooyinka iyo iyadoo si cad ayna u muuqan sida loo heli doono qoondaha taakuleynta dhaqaale laga filanayo madaxbixiyayaasha beesha caalamka saa daraaddeed nolosha waxay guursatay inay muhiim tahay doorashooyinka lagu fuliyo waqtiga loo qorsheeyey sidaa daraaddeed madaxda madashu waxaa ka go-an markale ay u xaqiijiso dadweynaha soomaaliyeed in doorashooyinka lagu fulin doono muddada u qorsheysan guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal buu dadweynaha usoo bandhigay iyo in hirgelinta doorashooyinku tahay mas-uuliyad wadareed oo muwaadin kastaba waajib ku ah inuu habsami inuu si habsami leh uga howlgalo inkastoo madaxda madasha ku rajawan yihiin in beesha caalamku siday u ballanqaadeen ku fulin doonaan taakulada dhaqaale ee lagu maamuli doono doorashooyinka haddana xubnaha madashu waxay isla meeldhigeen in dowladda dhexe ee federaalka iyo dowlad goboleedyada ee soomaaliya hadba intii suuragal ah iyaga soomaalihaan isugu tashadaan maalgelinta miisaaniyadda lagu fulinayo doorashooyinka
ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulanka soo gebagabeeyey ayaa sheegay in madasha wadatashiga mar kastoo looga baahdo howlo muhiima ay sidoodii u kulmi doonaan waxaana uu sheegay in xilliga doorashada loogu talagalay aan waqti dheeraada lagu dari doonin sidii dhaqanka u ahayday wadatashi iyo maxaanku irahda doodo dhaadheer kadib communikeega muxuu ahaay ee afhayeenku uu akhriyey ayaa madashu isku soo raacday hawshuna muxuu ahaay sidaas ayay ku soconaysaa madashu marar badan waxaa la yidhaha waa shirki ugu dambeeyo madasha iyo waxa iyo sidaa ma ahan madashaana waa jiraysaa ilaa howlahaas ay xilkooda qaaday ay meel gaarsiiso daqiiqad kasta oo loo baahdo in ay soo baxdo arin lo u baahan tahay madashu inay iska aragtana madashu waa isku imaan doontaa meel allaali meeshii markaa ay isla garato u fudud ayayna isugu imaan doontaa sidii horay bacaadada waaheda dalka gudihiisa ah dadaaladii markaa sidaas u socdaan waxaan rabaa mar kale dadweynaha soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba inaan u cadayno madasha waxaa ka go-an doorashooyinka dadban ee dalka ka dhacaya sanadkan laba kun iyo lix iyo toban in ay waqtigoodii ku dhacaan oo maalinna aan laga bedelin maalinna aan lagu darin shirka madasha oo maalmihii ugu dambeeyey ka soconaya magaalada muqdisho ayaa waxaa jiray qodobo ay horay madaxda isugu mari waayeen kuwaasoo ugu dambayntiina ay maanta go-aan rasmi ah ka gaareen islamarkaana ay ka soo saareen warmurtiyeedkan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba weli waxaan ku jirnaa wararka muqdishoobe waryaheena v o a jacfar kukay ayaa waxa uu qodobada ka soo baxay shirkaasi iyo sida ay markaasi ay u noqonayaan meelmar waxa uu ka wareystay wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan irisow guddiga doorashooyinka dadban warqad waxaa jirtay cabashooyin ah oo waxyaalaha caqabadaha jira ay usoo gudbiyeen madashan waxaa moodaa inuu maaragtay jawaab ka bixiyey iyo inay caddeeyeen in madasha aysan ku ekeen halkan maanta oo ay madalo kale jiri doonaan marka arrimahaas ayaa hadda cusub marka laga fiiriyo kuwii hore waay haddii aan ku bilowno dhinaca qoondada haweenka waxaa madashu amaba madaxdu ay isku afgarteen in soddon boqolkiiba kootadii ahayd ee horey loo siiyey haweenka la hubiyo in ay dhaqan gashay ama dhaqan gelayso iyo in kale waana arrinta keentay in la yidhaahdo beeshii saddex kursi lahba mid waa in ay haweenku u tartamaan bal arrintaasi sida ay ku suurtageli karto iyo sida ay kuula muuqato runtii arrintaas waa mid aad iyo aad loo soo dhoweeyey dumarka soomaaliyeedna runtii boqolkiiba soddon oo muddo hadda labada kun iyo labayo tobankii laga ballanqaaday aan hirgelinna waxaa wanaagsan hadda inay hirgasho si kastoo dhiirigelin meesha uga muuqato haddana waxaan caddeen muxuu ahaa hab garantii ka dhigaya in dumarku ay heli doonaan kootadooda kow bacdamaa tartan la gelayo inaysan jirin tiro loo qoondeeyo oo si gaar ah haweenka loo siinayo taasna waxay keenaysaa in wixii isku dhex darsamaan madax dhaqameedkii soo xulayey ergadii iyo dadkii noqon lahaa xildhibaanna runtii aad bay u adkaanaysaa in iyagana marka waxay u baahan doontaa waqti dheer iyo wacyigelin waxaa la sheegay in beeshii sidaas u qaadan weyda oo boqolkiiba soddonka haweenka ku soo dari weyda kuraasteeda in go-aan laga qaadan doono go-aankaasi lafahantiisa beelaha soomaaliyeed ma u bisil yihiin baad isleedahay arrimaha caqabadaha keenaya oo sii adkeynaya waxaa ka mid ah markii la dhaho saddexdii xildhibaanba waa in hal ay dumar noqoto haddana waxaa dhici karto beelaha beel ka mid ah oo saddex xubin leh in saddexda xubin haddana muxuu ah beeshii ama beelihii hoose beeshee la dhahayaa adiga beeshaadu inay gabar ka timaado beelaha kalena rag ka timaado taas ayaan caddeen marka bacdamaa ay isla beeshii saddexda haysato ay usii kala jabaan maaragtay lafo kale marka laftii la siin lahaa ma cadda midda ugu daran waxay tahay aqalka sare in la dhiso waxaa roadmapka uu qorayey afar iyo labaatanka sebtembar maantana waa afar iyo toban toban cashaa ka hartay toban casho gudahooda aqalkii sare ma lagu dhisi karaa midda kale ugu daran waxay tahay goboladan shabeellaha dhexe hiiraan oon weli dowlad goboleed samaysanin aqalkooda sare cidda usoo xuli doonto aqalka sare waa tii mar dhexdaana madaxda madashu ay tirooyin ku kordhiyeen muddadii hadda ugu dambeysay ama kulankii ugu dambeeyeyna waxyaabaha laysku mari la'aa waxaa ka mid ahayd tirada uu noqonayo amaba ay noqonayso ee kuraasta aqalka sare konton iyo afartiibaa dib loogu soo celiyey dad horey wax loogu ballanqaaday baa hadda haddana lagala laabtay oo dib looga celiyey buuqii weli halkiisiibuu kasii soconaya ma isleedahay runtii taas een, go-aankii baydhabo lagu gaaray ee siiba ee, banaadiriga labada xubnood lagu siiyey waxaa moodaa hadda in arrintii laga noqday waxaan muuqanin ama aan ku jirin warmurtiyeedka ee, in si kaloo dadban loo siiyey oo ay kusoo heli doonaan ma cadda Een, sidoo kale een, konton iyo afartii oo sideed mi- oo dowlad goboleedyada ah puntland iyo somaliland oo saddex saddex loogu daray koo iyo toban koo iyo toban laga dhigay intaas unbaa cad hadda in wix lagu qaybsado laakiin weli arrintii kale ee laisku haystay somaliland iyo puntland sidee maaragtay gobolladii sool iyo sanaag iyo oo loo qaybin doonaa aqalkooda sare iyo arrimahoodii meesha kama muuqato waxaan rajaynaynaa inay jiraan ee, siyaabo hoose lagu heshiiyey oo si siyaasadda in wax loo xaliyo laakiin een, muxuu ahaa een, beesha caalamkan aad bay uga qayliyeen in go-aamada hore la gaaray aan la furfurin si aanan haddana waxyaalo kaloo cusub aysan usoo bixin waayahay boqol iyo shan iyo soddonka ee, oday ee, labada kun iyo labayo tobankii aasaaska u ahaa ee dowladdii waddanka ka dhalatay ee, waa tii horay ee, l- in badan looga hadlay oo iyaga laftirkooda buuq fara badan uu ka jiray ee, hadda isbeddel baa lagu sameeyey ee, dowladdana in badan hore bay u sheegtay in ee, dadka nool aan ee, wax isbeddela lagu samayn doonin hadda waxaad moodaa in ee, lagu soo daray duub cusub ee, arrintaasi ee, go-aankii hore sidee buu u saameynayaa tusaale markaan ku siiyo ee, qodobka afar dhibic saddex ee odhanaya ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble in lagu soo daray boqol iyo soddon shantii bacdamaa markii hore uusan ku jirin laakiin haddana soo daridiisa ma noqon mid kordhisee een, odaygii marka hore ku jiray ayaa booskiisii looga saaray bacdamaa ugaasku si rasmi ah loo caleemo saaray beeshuna ay ugaaskooda u yahay taasoo kale waxaan isleeyahay waxay dabooleysaa cabasho badan oo ka imaanaysay siiba een, muxuu ahaa musharaxiinta een, muxuu ahaa ama mucaaradka een, muxuu ahaa ee doonayay in ugaaska doorkiisu ka muuqdo taas dhinac waa lagu saxay waxaa kaloo iyadana laga jawaabay een, cabashadii ama maaragtay caqabadihii ee guddiga doorashooyinka soo gudbiyeen oo ay ka mid ahayd odayaasha dhaqanka ee muxuu ahaa, kuraasta beeshoodu kala taallo deegaano kala duwan sidii loo kala xalin lahaa meesha waxaa ku cad inay leeyihiin odayga beesha degaanka uu degan yahay unbuu wax ka xulayaa degaanka kale uusan deganeyn laakiin beeshu ay ku leedahay kuraasna inuu u xil saaran doono ama muxuu ahaa oday dhaqameedyada meesha jooga waxaa kaloo meesha lagu daray markaan oo cabsi laga qabay odayaasha dhaqanka boqol iyo soddon iyo shanta ku jirta ee diida inay deg- degaankii tagaan ee doorashada ka dhacaysay ama aan tegi karin iyagana waxaa la awoodoodii lagu wareejiyey in dowlad goboleedkaas iyo guddiga doorashooyinku ay inta wada fadhiistaan ay beeshaasi nabadoonadooda meesha degaanka wixii ka jooga isugu yeeraan markaas iyagii ay nidaam samaystaan ama guddi kaasina wuxuu ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yarisow oo u warramayay waryaheena muqdisho jacfar kukay
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo si toosada kaga imaanaysa magaalada washington dhegaystayaal habeen wanaagsan ayaan idin leenahay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa ka hadlay go'aamadii ka soo baxay shirkii urur goboleedka igaad ee magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shalay waxa uu sheegay in qodobada ka soo baxay shirkaasi aanay somalilan khusaynin madaxweyne siilaanyo oo ka hadlay kulan uu la yeeshay guddi uu hore u xilsaaray sidii ay qoonsi u raadin lahaayeen ayaa fariin u diray wadamada igaad iyo kuwa kale ee afrika wariyaha v o a ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan soo diray
kulankan oo ka qabsoomay aqalka madaxtooyada ayaa madaxweyne siilaanyo oo hadal ka jeediyey waxa uu ku dheeraaday soo yeerkii taariikhda midoogii dhex maray somalilan iyo soomaaliya sannadii kun sagaal boqol iyo lixdankii taas oo uu ku tilmaamay midaan imika jirin waa sida uu hadalka u yidhi madaxweyne siilaanyo waxa uu ka hadlay shirka ay ka qayb galeen madaxda dalalka igad qaarkood ee ka qabsoomay muqdisho waxaa caasimadda dalka soomaaliya lagu qabtay shir sannadeedkii urur goboleedka ee iiga ugu horrayn waannu soo dhoweynaynaa in shirkaasi ka dhaco magaalada muqdisho waxaanu u aragnaa tallaabo geesinimo leh oo hore loo qaaday dowladda somalilan waxay soo dhoweynaysaa dadaalka ay ugu jirto beesha caalamka iyo dalalka midooda afrika sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka soomaaliya isla markaana loogu dhis- looga- loogu dhisi lahaa dowlad adag oo hanata xilka iyo mas-uuliyadda saaran waxaannu diyaar u nahay inaannu ka qayb qaadanno isla markaana gacan weyn ka geysanno ee dadaalada nabadda iyo dib u dhi- heshiisiinta dadka aan walaalaha nahay ee soomaaliyeed waxaanu nahay dal iyo dad bisil oo aaminsan in dhibaatada gaadha ay annagana saamayn weyn nagu leedahay sidaa darteed waxaanu jecelnahay nabaddooda iyo horumarkooda waxaanu cambaaraynaynaa war murtiyeedka ka soo baxay shirka madaxda iigad ee ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan qodobka ka hadlaya midnimada soomaaliya waxaanu aragnaa mid la majar habaabiyey oo aan ka tarjumaynin xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda soomaaliya iyo somalilan ka jirta madaxweyne silaanya waxa uu sheegay in somalilan aanay ka mid ahayn soomaaliya waa sida uu hadalka u yidhi islamarkaana ay tahay mid ka madax bannaan waxaanu sheegay inay matalaan mas-uuliyiin iyo dowlad ay soo doorteen waxaan u caddaynaynaa beesha caalamka inaanan metelin jamhuuriyadda somalilan shakhsiyaad muqdisho laga laga laga cugtay waxaan u aragnaa maag iyo meelkadhac qaawan in magaca qarankayaga loo ci- ee, lo- loo cimaamado cid aan shar- shacbi weynaha somalilan dooran ama aanay ceeleelyo u diran ummadda somalilan waxaa matila oo keliya ka mas-uula madax ku timid doorasho xor iyo xalaal ah xukuumad iyo baarlamaanba Bal madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan waa mid laba taabtaana mana jiro haba yaraatee hami iyo himilo salka ku haysa in dib loo midoobo dalka aanu ka gonay soomaaliya arrimahani waxay daliil cad u yihiin ee in jiritaanka somalilan aanay ahayn wax ku dhisan riyo iyo dhalanteed balse ay tahay mid ka tarjumaysa xaqiiqda dhabta ah iyo go'aanka shacbi weynaha shacbi weynaha somalilan qaatay sidaa darteed waxaa mudan in la ixtiraamo xaqa aaya ka tashiga iyo rabitaanka shacbiga somalilan waxaan bulshada caalamka ugu baaqayaa inay garwaaqsadaan xaqa sharci ay i- ee- ee- ee- iyo ka bani aadminimo ay shacbiga somalilan u leeyihiin inay noqdaan qaran madax bannaan mudana yeelya mar weyn qarannimada iyo madaxbaniyada somalilan waxay dan u daxan u tahay nabadaynta nabad nabadgelyada deganaanshaha geedi socodka dimuqraadiyadda ganacsiga iyo horumarka bariga afrika iyo caalamka intaba geesta kale dhegta saacad cali shire wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay somalilan leedahay taariikh ka horreysay sannadkii kii islamarkaana waxa uu midowgii dhex maray somalilan iyo soomaaliya ku tilmaamay midaan caga sharci ah ku taagnayn waa sida uu hadalka u yidhi in iyadoo la doonayo soomaali weyn in labadii waddan somalilan oo xora state of somalilan iyo soomaaliya oo xora inay isku darsadaan hamigaas ugu jira laakiin isku darsigaasu marnaba uma dhicin sifadii sharciga ahayd ilaa iyo hadda ma jiro warqad labadii dowladood ee xorka ahaa ee markaa jiray ay kala sexdeen soddonkii sano ee somalilan ay ka mid ahayd waddankii la odhan jiray somali republic markii dambena la inqilaabay ee soomaaliya la odhan jiray dhibaatooyin badan baa inaga soo gaadhay ayaa ka soo gaadhay dadka somalilan cidna aadan ismaaciil oo ka mida guddida madaxweyne silaanya u xil saaray ictiraaf raadinta oo iyana halkaasi ka hadashay ayaa waxaa hadalladeedii ka mid ahaa waxaan dalalka iigad xusuusin lahaa iigad oon jirin bay somalilan jirtay soomaaliya oon jirin bay somalilan jirtay in dowladaha adduunku ay caawiyaan soomaaliya la soomaaliya italyaana ee xuduudaheeda lahayd way ku mahadsan yihiin laakiin macaawino la caawinaya soomaaliya ma aha inay kelifto in somalilan loo sadqeeyo waa laba dal xora in labadaba xuduudahoodii iyo rabitaanka ummadahooda ee xalaasha ah loo raaco ayaa xaq u ahaa kulankan iyo hadallada ay ka yidhaahdeen mas-uuliyiintan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii shalay magaalada muqdisho uu ka furmay islamarkaana ku soo xidhmay shirkii urur goboleedka iigad oo ay ka qayb galeen qaar ka mid a madaxweynayaasha dalalka ku midoobay urur goboleedkaas barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno batalaale waxaa heestaasi ku luqeynaya axmed cali cigaal
iyo tahay ma moogtahay udhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cakuye lasoo booqdu moogtahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay udhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu ha lasoo booqdu moogtahay dabaas bartamaha habeenkee inan riyadabaas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaa adan auga adan auga adan auga adan auga beerka saara inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayahan kalgacayl bariinseeday cakuye inuu buuxo moogtahay inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayahan kalgacayl bariinseeday inuu buuxo moogtahay bararugo inamba lahaygiyo intasoo bararugo inamba lahaygiyo kabaro gogoshon boholyoobay moogtaa
warbixinno iyo warar kale ayaa idiin soo socda oo xubinta dooda gaaban ay ka mid tahay dhegaystayaal balse markan aynu idin dul marno mar kale qodobadii wararka ugu waaweyna oo v o a si toos aad uga dhegaysanaysaan madaxweynaha golaha midooda yurub jen claud ayaa waxa uu ku baaqay in dalalka yurub ay yeeshaan ciidan ay leeyihiin isagoo khudbadsanadeedkiisa ku sheegay in awooddoodu jilicsan ay hadda aanay ku aanay markaasi ka falcelin karaynin inay ka hortagaan caqabadaha kaga soo fool leh dunida casriga waxa uu sheegay in loo baahan yahay inay samaystaan xarumo oo ay is-abaabulaan kana wada shaqeeyaan ciidan ka dhexeeya midooda yurub oo dhammaystiran waxa uu tilmaamay in arrinkaasi hadda suurtagalnimadeedu ay tahay mid sarraysa kadib kulan ka dhacay waddanka slovakia
waxaa muuqanaysa in maanta dalkaasi siriya ay ka dhaqan gashay xabad joojin ay isla meel dhigeen maraykanka iyo ruushia hase ahaatee aan si la rabay meelaha qaarkood loo qaybin gargaarkii bini-aadminimo iyada oo xukuumadda siriya ay ku doodeyso in gargaarka gaaraya magaalada alebo uu noqdo mid laga hago magaalada dimashik hay-adaha gargaarka bini-aadminimo ayaa waxay sheegayaan inay sugayaan habab kaleeto oo damaanad qaadaya ammaankooda oo aan ahayn xukuumadda bashaar al asad oo keliya balse ay ka dhowrayaan kooxaha kaleeto ee ku lugta leh xiisadda ka jirta dalkaasi siriya
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa dejiyey hadafa inuu waddanka maraykanka keenayo boqol iyo toban kun oo qaxooti ah sanad xisaabeedka laba kun toddobiyo toban taasoo toban kun ka badan qorshihii hore islamarkaasina soddon boqolkiiba dheer tiradii qaxootiga sanadkan yimid maraykanka xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa qorshahani dib udejinta ku dhawaaqay intii uu socday kulan uu la yeeshay guddiga cadaaladda ee aqalka wakiilada ee sanadka maraykanka markii ugu dambeysay oo tiro sidaasi u badan oo qaxooti waddanka maraykanka ay yimaadaan waxay ahayd sanadkii tii markii madaxweyne bill clinton uu ahaa madaxweynaha waddanka maraykanka markaas oo maraykanku ay soo galeen qaxooti gaaraya boqol iyo labaiyo toban kun oo qof
hay-adda la dagaalanka durogada ee hoos timaada guddiga olombiga caalamiga ayaa maanta waxay xaqiijisay in koox sirdoon dhinaca internetka ah ee dalkaasi ruushia ay u dhaceen xog qarsooneyd oo uu leeyahay guddiga olombiga taasi oo la xiriirtay ciyaarihii ka dhacay dalkaasi brazil kooxdan ruushia oo la magac baxday tasar tiam a b t sideed iyo labaatan ayaa sidoo kaleeto waxay jabsatay kombyuutarada ay ku keydsan yihiin xogta maamulka ee hay-adda la dagaalanka daruugada islamarkaasina ay baraha isgaarsiinta ay ku baahiyeen macluumaad sir ahaa oo hay-addaasi ay lahayd waxaana ku hanjabeen in bannaanka ay soo dhigi doonaan qaybo kaleeto
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a markan waxaad kusoo dhowaataan xubinta dooda gaaban waryahayga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa soo diyaariyey
wacanoo wanaagsan kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a galabtana xubinta doodda waxaynu ku eegi doonaa maalintii shalay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay kulan saacada socday oo madaxda urur goboleedka igaad ay ku yeesheen markii ugu horraysa soomaaliya tan iyo markii la aasaasay sannadkii kulanka igad dowladda soomaaliya waxay gelisay wakhti dheer iyadoo shantii maalmood ee lasoo dhaafana waddooyinka magaaladu ay xirnaayeen taas oo la ogol lahaa xaqiijinta amniga iyo qabsoomidda shirkaas inaysan ku imaanin wax caqabado ah haddaba shirkan siyaabo kala duwan ayay kaga hadleen dadka ku dhaqan magaalada muqdisho xubinta dooda galabta waxaa nagala qaybgeli doona nuur maxamed kahaye oo isagu qaba in shirkan uu ahmiyad weyn u lahaa soomaaliya wax badan uu ka bedelo muuqaalkii siyaasadeed ee soomaaliya iyo cabdinaasir cismaan cali oo isagu qaba in shirkan dadka ku dhaqan muqdisho uu ku ahaa caqabad weyn welibana u diiday inay ciidaan wadooyinkana ay xirnaayeen dhammaantiin kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban ee idaacadda v o a nuur maxamed kaahiye bal shirkan adigu maxaad ku taageeraysaa bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku taageerayaa shirkani awalan waxay aniga fakirka aan qaba ila tahay soomaaliya wuxuu ka dejiyey culaab weyn oo ah inay tahay sida triangle bermuud oo kale oo wixii tagaa isa ka soo noqon maadaama ay madaxweyneyaalkii igad badankooda yimaadeen shirkaas kana khudbeeyeen indhahoodana ku arkeen soomaaliya inay tahay meel la tegi karo xuquuqda haddii shir la qabanayo caasimadeeda lagu qaban karo qaybtii dalalka deriska xuquuq ahaan wuxuu ku soo aadi lahaa caasimadda inay xaq u lahayd cabdinaasir adigu maxaa ka qabtaa shirkan iyo qaabka u dhacay waxaa ka qabaa waxay noo- waxay ila tahay inay ahayd caqabad aad iyo aad u weyn oo ah taasoo ku saabsaneyd inay kala xirmeen ganacsigii waxbarashadii isdhexmarkii bulshada dhammaan inay kala xirmeen aanan laisku dhexmarin aanan kala ganacsan waan gartay Eh, marka laga hadlaya nuur eh, in shir dhacay waa caadi laakiin eh, in diyaargarowga intaa la eg dowladdu ay xirta wadooyinka waaweynaa halbowlihii ganacsiga meelo fog fog miyaysan dadku saameyn si cabdinaasir sheegayo n waxa weeye horta adigoo mahadsan waa run saameyn way jiraysaa laakiin adduunyada waxaa la yidhaahdaa macaanka waxaa loo dhex maraa xereer maadaama dhulka ayagu muddo badan wuu burbursanaa kharibaad badan wax badan oo fikir qaldanna nala ka aaminsanaa soomaaliya inaan la tegi karin saddex iyo afar maalmood waxa nagu gaaray oo soco- socoshada iyo isgaarsiinta iyo waxbarashada iyo hakadkaa yaroo galay waxaan isleeyahay waxay sahlaysaa inay muddo tiro badan ay si ordinayda ahaadaan sax u socdaan marka waa looga sabri karaa waxaa aad doonaysid iyo waxa kugu dhacaya waxa aad doonaysa hadday na- natiijo fiican yihiin waa laga dul waa loo- waa loo waa loo dulqaadan karaa haye cabdinaasir wallaahi waxaa qabnaa dhibaatadan soo gaartay wax laga kabsan karin shanta beri ee tahay sababtoo ah waxaa dhumay dhaqaale aad u fara badan masaakiin aad u liidato ah, qultubyooyin karaasi jirta magaalada ma- maalmihii ay xirneed waxay ku baahnaayeen guryahooda sidaas daraaddeed waxaa dhumay dhaqaale aad u fara badan oo la soo kabsan karin intaasoo dollar ma- maalintii intaasoo qof qofkii oo soo heli jiray nus dollar u yaraa soo heli jiray maanta iyo shantii beri gudahood wax au helay ma jirto gurigiis ayuu jiifay
nuur maxamed eh, marka la- marka laga hadlayo xaaladahaas taagan miyaysan dowladdu shirkuna qabsoomi karin wadooyinkana fasaxi karin
waxaa saa yeeli kara dowlad imkaaniyaadkeedu u dhan yahay eh, aaladaheeda wardoomka iyo dadka qaybeeda wardoomka iyo awoodeeda ciidan ay xoog u badan tahay annagu maadaama dowlad xoog yar oo cabduna dhaqaalaheeduna yar yahay aan nahay waxa weeye awood badan la adeegsado si aan wix khat- khatartuna ku badan tahay si waxaas la isaga yareeyo ayay ahayd ilaa haddeerna wax waa dhumi karaan dhimale laakiin weli hadda qof saddexdii beri iyo afartii beri baahay u dhintay lama soo ribood garin oo lama si lama keenin waan gartay cabdinaasir eh, shirkan saameynteedu ku yeeshay saad sheegaysa aad aaminsanta adigu ahmiyaddii laga lahaa ma ka soo baxda maxaa shir ka soo baxo adigu ku xiise geliya wallaahi wax saas u muhiima kama soo bixin wax oo saas u muhiima kama soo bixin sababtoo ah waxaa dib loogu noogu fasaxay waddanka waxaa qarribay oo ka mid ahaa sida jaadko kale ayaa dib loogu fasaxay shirka taasaa ka soo baxday oo kulankii si xun labada loo xumaaday.
madaxweyne ee qaateen.
labada madaxweyne kenya iyo soomaaliya waxaa ka soo baxay arrin aad loogu xumaado oo ah in jaadka dib loo fasaxo
Eh, nuur shirkan wadooyinka u xirnaayeen ahmiyaddii eh, laga lahaa ma ka soo baxda haa waa marka koowaad xoogaa waxaad moodaa waa maalmaha kan dambe soomaaliya iyo kenya waxaa ku dhex jiray madmadow xagga diblomaasiyadda ah dhinacaas waxaa moodaa arrintaas in la soo dhoweeyey oo meel dhow ay isku keenaan labada madaxweyne waxa labeeya ee, m- wax ugu yar soomaaliya hadda marka laga hadlayo cayaaraha oo kaleeto sboortiska midii annaga muqdisho in lagu qabtay la rabay waxaa lagu qaban jiray jabuuti ama dalkan mar annaga ka qaybteedii isaga ka qaybta soomaaliya lagu qaban lahaa hadda wax xuquuqdaas waan yeelanay cid noo diidi karta male in conisl stadium lagu qabto waa guul weyn weeyaan taas waxay rigaysay sportiga hore inuu u socdo hadda haddii dalkii lagu qabto taageerayaashiisa iyo ummadiisa iyo dadkiisa uu dhex joogo waa guul soo hoyatay ee dadka soomaaliyeed oo shakiga ka qabay soomaaliya meelan la tegi karin ay tahay iyo iyo dunida daafeeda dhan waxay ogaadeen dhulkooda in la tegi karin keliya inuu awood u baahan yahay in laisuu geeyo in amniga la soo celiyo cabdinaasir ma aaminsanta taas sax waaye qayb waa ka aaminsanahay qaybna kama aaminsani sababtoo ah waxaa jirta ilaa hadda maantay in wadooyinka ay xiran yihiin oo la dhaqaaqin shirkii marka uu dhammaado kadib waxyaabaha qaarkood waa la- waa la qaadan karaa waxyaabaha qaarkoodna dhaliil ay leeyihiin maadaama waddankii oo amni xumo ka jiro in ammaankii la sugo waa loo baahan yahay laakiin waxaa la rabay goobta shirka ka dhacayso in ammaankii laga sugo waxaa dheeraad ah waddamada caalamka islaamka ah ma qabtaan maalmaha ciidaha oo kale ma xiraan wadooyinkooda dhammaan ma xiraan waa maalmaha fasaxa ah ay dadka iidaan ay isdhex maraan maalmihii iida oo kale soomaaliya kama dhicin muqdisho gaar ahaan kama dhicin wax iid ah iyo wax isdhex mar ah kulli dhammaan dadka dhan waxay ku xabisnaayeen guryahooda
miyaysan garahayn in eh, maalmihii ciidoo kale dadku xanibmeen eh, sida cabdinaasir bash sheegaya oo la isku gudbi waayey taa miyaad difaacaysaa taas waxa weeyaan waa difaac waxaan ka markaa laga hadlo horta shayga soomaalida waxaa tidhaahdaa hilibka sararta la yidhaahdo ninkii quruxdeeda rabaana dhinaca ho- ee kore ayuu keenaa banso dadka tusaa ninkii ceebka rabaana dhinaceeda hoose ayuu gediyaa oo oo lafuhu ka muuqdaan si haddii loo eego weli ma aysan dhicin intii eh, sh- maalmihii ciidda masaajid xiran oo lama geli karin laleeyahay laakiin gaari baa la celiyey waddo laga celiyey marka halka gaari boqol gaariyo la celiyo hal midoo ku dhex dhuunta iyo in dadku iska lugeeyo iska cibaadaysto asoo salaada u dhowranto masaajidkuu rabay tego iyo in hal gaari oo shufidna wadaa la daayo wax qarxiyo nuxurka u dhexeeya cid kastaa waa garan kartaa oo wanaagga raadinaysa welina masaajid dowladdu ay xirtoo tiri lama hortegi kara maana laakiin eh, eh, dad badan baa u sheegay v o eedu inay kala go'doomeen oo xaafadihii aadi waayeen waan gartay Eh, cabdinaasir wadooyinkii waa la xiray ganacsigii saameyn buu ku yeeshay dowladdu waxay ku soo koobtay in ay ujeedku ahaa xaqiijinta shirkaasi marka ma isleedahay saameyn eh, eh, marka laga yimaado wixii maalmahaa soco saameyn dambe u yeeshay shirkan oo oo dadka saameeyey sax saameyn dambe u yeeshay dhaqaale ha dhinaca dhaqaale oo saameyn ka yeeshay dad masaakiin ayaa jiro oonan haysan waxyaabaha qotiyoon ahaa oo kala xirmay ilaa hadda dad badan baa u liita shirkaas daraaddeed sidii dhaqaalihii uu ku dhacay
anigu eh, cabdinaasir hortaas waxa uu sheegay wax waa ka jiri karaan oo dee soomaalidu awal baa iska jeeb liidatay badankeedu waxayna u badnaayeen dad muruqmaalahoo subaxii qaraab tego laga yaabo qadada ilmaha inuu subaxii u qaraab tego culaab dhab ahaantii lama dafiri karo taas way ku timid waanan ogolnahay laakiin waddada aan u soconnay ayaa waxaan isleeyahay ka qiimo badan maalin qof qada iyo dhib yaroo yimaada dadka soomaaliyeedna waxaan
marka waxaad leedahay shirkoo dhacaa wax walba ka weynaa marka ha loo dulqaato hana lagu sabro haddana wuuna dhaafay cabdinaasir maxaa kusoo afkeeda waxaa ku afmeeraynaa dowladda markii ay qabanayso waxaa kula talinayaa dowladda markii ay qabanayso shirarka qaar khaasatan ah inay xirto goobaha keliya oo shirka ka dhacayo dadweynahan loo fasaxo goobaha kale oo ay ka ganacsadaan
intaas ayaan kusoo afmeeraynaa xubinta dooda gaaban oo galabtaynu ku eegayna shirkii igaad ee ka dhacay magaalada muqdisho xubinta dooda waxaa nagala qayb galay nuur maxamed kaahiye iyo cabdinaasir cismaan cali oo dhammaantood ah dad ku nool magaalada muqdisho lana socday xirnaanshaha wadooyinkii saamaynta dadka ay ku yeesheen intaynu doota lamida kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
aada iyo aad ayaad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa cabduqaadir maxamed cabdulle oo soo jeedinaya dooda gaaban haatana ku soo dhowaada xubintii qoyska iyo caafimaadka waa kan shirwac
kulanti waxana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaala ku soo dhowaada barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska xanuunnada afka ku dhaca ayaa safka hore kaga jira waxyaabaha ugu badan ee soo waaja aadamaha islamarkaana ku keena xaalado caafimaad darro qaarkood ay saameeyaan hungurimareenka qofka iyadoo afku uu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan jidhka aadamaha iyo xilliyada qaar dhacda inay soo gaadhaan dhaawacyo sida ciridka iyo weliba ilkaha khubarada caafimaadka ayaa sannadihii ugu dambeeyeyba ku mashquulsanaa sidii xal loogu heli lahaa dhaawaca soo gaadha ciridka waxaanay goobo badan oo dunida ah muddooyinka ugu dambeeyeyba bukaanka ugu sameeyaan in loo beero ciridka haddii ay wax ka soo gaadhaan doctorayso hibaaq buubaal oo ah dhakhtarad ilkaha kana howlgasha xarunta buubaal ee magaalada hargeysa islamarkaana ka mid ah dhakhaatiirta cirid beerista sameeya ayaa inooga warramaysa sida loo beero ciridka iyo weliba ahmiyadda uu leeyahay waxaanay ugu horreynba sharaxaysaa dadka u baahan in loo beero ciridka hadduu qofka ciridkiisu uu go-o asbaab badan baana ka dambayso qofka ciridkiisu inuu go-o waxa ugu wacan inuu si xum u kha- oo khalada u cadaydo ama burushka burush adag uu isticmaalo oo si khalada ugu cadayo cudurada ciridka ku dhacday qofka ciridkiisu hoos u degayo uu go-ayo ilkaha meelahooda isbedelaya qofku markuu ilka raaran uu leeyahay ama qofka markuu iliga uu iska saaro oo meesha ciridku ay go-do taas waxayaan asbaabta qofka ku kalifaysan oo ciridka beero waye n de dabcan waxyaabaha asbaab kala duwan baa tilmaantay inay qofka ay ku keeni karto in ciridkii loo beero in kan nooceeya u baahanaya in loo beero amaba n beeritaan u baahanaya markii heerkee u gaadho amaba culays nooceeya soo gaadho inta badan dadka igu imaada kilinika ee iga dalbada ciridka ina loo beero waxay ka cabanayaan inuu meesha ciridku ka gayo qotadii ay soo dheeraatay ay muuqato inaanay biyaha qabow iyo biyaha kul aanay xamili karin oo saliidya ay dareemayaan markaas qofku ugu baahnaanay ciridka inuu beero Ee, dadka qaarkood markay ciridku go qotadu ay soo dheeraato suus baa meesha ku dhasha markaas suuskaasay ka cabanayaan qaarna qurux ahaan bay ku odhanayaan ciridkii baana goy ma qosli karno qosolkaygu fool xum yahay noo beer cirid Ee, karatiriyada qofka marka ciridka loo beerayo waxaa marka ugu horeysa dadka macaanka ama sonkorta qaba looma beeri karo ciridka Een, eh, dadka een, maxay dhahay, cuduradan dhiiga qabe ee xinjir dhiigooda aanu lahayn ama dawooyinkan dhiiga socodsiisa sida waarfariinka qaata ciridka looma beeri karo dadka dawooyinka kansarka qaata ciridka uma- looma beeri karo dadka een, eh, maxay ahayd een, cuduro kale qaba sida cudurada sorciga eh, looma beeri karo da-da ciridka beeristu waxay sideed iyo toban jir ilaa shan iyo toddobaatan jir Eh, taas waxa weeyaan karatiiriyada een, eh, in qofka ciridka loo beero dabcanna waxaa ku jira qofka in h i v iyo jones iyo waxaasan aanu qabin waye see loo beeraya waxa laga yaabaa in dad badan isweydiiyaan cirid baa la beerayaa markay maqlaan inay arrin cajiiba ama dee kuwa cusubba u noqdo see loo beerayaa qaab nooceeyaa loo beeraa ciridka Eh, cirid beeristu horta saddex nooc ama ciridkoo keligii la beerayo go-a ama ciridkii iyo laftiiyo wada go-o labadaba la beerayo laf iyo cirid la beerayo ama waxaa noqonaysaa laf keligeed la beerayo ciridka la beerayo een, waxa weeyaan la- dhowr nooc weeyaan Eh, nooca ugu caansana la sameeyo in qofka eh, dhanxaniga laga soo jaro hilib laga soo jaro oo meeshii horata go-day lagu beero oo lagu tolo taas waa mid sometimes waxaa la sameeya dhanxaniga iyo een, een, ciridka maaha ciridka meel yar oo nadiifa oo oo hilibla ayaa laga soo jaraya lagu beeraya sometimes lafteeda meeshii la beeri lahaa haddii cirid wacan iyo laf wacan jirto ciridkaasaa lasoo jeedaya lasoo jiidaya meesha lagu buuxinaya taas waxayan qaababka ciridka loo beerayo S- waxaana jira of course qaar artificial oo sinaaciya oo samaysa ee, laf samaysan iyo cirid samaysan oo la beeri karo sometimes qaar laga soo qaaday qof dhintay ayaa ayaa la iibiyaa taasna waa lagu beeri karaa laakiin koleba inta badan dadaan ma isticmaalno because diinteenu ma ogola taas waxayan noocyada ciridka loo beeraya n eh, dabcan de ciridku iskama yaalowne waxaa dee uu kusii dhejisan yahay amaba dee ku qotoma ilkiibaa ku qotoma oo ciridku ilkiibu ku hooseeya n eh, ilkiina damay jireen haddaanu ciridkii jirin n ahmiyadda ugu weyne ciridkuna waxa wey inuu ilkii hayo n eh, marka ilkihiisay noqonayaan marka ciridkii oo kale eh, ama uu dhibaatoobo beerid u baahdo amaba haddii la beero ilkii laftirkooga imaan iyaguna beerid u baahnayn Ee, runta horta natiijad aad u qurux badan buu ayuu keenaa marka qof- dadkan ciridka u beeran natiijad wacan oo qurux badanba ayaa- ayaa- ay- ayaan helnaa Ee, marka ciridka la beero ciridkiin cusub ee la beerayo wuxuu sameynayaa gunaad buu sameynaya ma labaad hoos uma degayo mana go-ayo sometimes laga yaabaa inuu kalarkiisu ka duwanaado ereyada u dhow because dhanxanigaa laga soo jaray Een, sometimesna een, laakiin inta badan eh, boqolkiiba sagaashan waan ku guuleysanaa Een, cirid caadi buu noqonayaa oo qurux badan laftiina way soo koraysaa marka wuxuu ilaalinaya iligu inuu liqliqmado ama inuu dhaco ayuu ka ilaalinaya ciridkan cusub ee loo beeray Ee, hawshu waxay socotaa saacad bay socotaa hortan qofku laba wiig kabacdi buu noo imanaya qodobihii baa laga furaya Ee, hortan ilaa bil gudaheeda meesha buu bogsanaysa cirid caadi oo noqonaysa lagama garan karo in eh, su u noolaanaya tusaale ahaan oo kale qofka dee ila afkii waxbuu ku cunayaa uu ku calashanayaa cuntuu doonayaa inuu noolaadu doonayaa in su u noolaanaya amaba qaab nooceeyan say noloshiisa noqonaysaa maadaama ciridkii loo beeray just waxaa weeyaan qofka waxaan waxaan runta horta dadka noo imaada een, selection baan ku sameynaa qof kasta uma beerno qofka een, qaadka cuna ama sigaarka caba een, uma beerno because markuu qofku ciridka beero waxaa loo baahan yahay nadaafad aad u sareysa loo baahan yahay inuu markasta saddexda waqtiba inuu cadaydo een, sigaarka aanu cabin qaadka aanu cunin een, eh, maxay ahayd, eh, nadaafadiisa aad u ilaaliyo dunta ilkaha isticmaalo luqluqasho wacan u isticmaalo cunto fitamiin la u cuno eh, khudrad badan u cuno markaas waxyaabahaasa qofka laga bahan markuu ciridka loo beero ciridkaasuna weligii qofka uu haynaya hadduu nadaafada uu ilaaliyo iyo cunto fiican u cuno n khaasatan markaynu ka hadlayno n waxyaabaha n la beero amaba dee la bedelo ama qofka bini aadamkaaba dee cusube lagu soo biiriyo n ama n qaliinadoo kale haddaynu gaar usoo qaadano waxay leeyihiin eh, waxa la yidhaha complications amaba n waxyaaba marka dambe dee qofkii n n n n ula kulmi karo amaba saameyn ku yeeshay noloshiisa n ma leeyahi wax complications amaba cawaaqiba oo qofkii bini aadamka kaga iman karaya afkii maadaama loo beeray Eh, runta complicationka cirid beerista uu keenay waxayn complication een, qalliin kastoo adduunka qofku uu galo complicationka al- ka iman karayuu la mid yahay qofka inay meeshii bararto ama afkii u bararo qofka inuu dhiig uu istaagi waayo ama uu yaro dhiig baxo eh, xanuun inuu yeesho een, sometimes caabaq meesha yeelo- yeelato waxaas uu- waxyaabaha iska caadiya qalliin kasta qofka ku dhici karta marka qof markaan u beerno waxaan siinaa kaarjabin baan siinaa eh, waxaan ku dhahnaa een, eh, bacabarifay ku jirto een, eh, meesha la qalay saar dusheeda een, eh, b- waxaan siinaa een, antibiotic baan siinaa isaan caabaq ugu dhicin laakiin boqolkiiba een, siddeetan complicationka ka imanaysa qarniinka beeshinka ku xidhantay markuu guriga tago hadduu si fiican ilkiisa u nadiifin waayo si fiican u cadayi waayo uu qaadkii sigaarka hadduu cabi jiro uu ku noqdo markaas camaliddu way fashilmanaysaa guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska tan intaynu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaaga haatanna waxaad ku soo dhowaataan ciyaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa soo jeedinaya
haddii aynu ku horeyno magaalada muqdisho waxaa ka furmay tartanka kooxaha kubadda cagta ee shan iyo toban jirada ka hooseeya kaasoo noqonaya kiisii ugu horreeyey ee abid gudaha soomaaliya lagu qabto sida ay xidhiirka kubadda cagta soomaaliya shaaciyeen war ka soo baxay xidhiirka kubadda cagta soomaaliya ayaa lagu sheegay in tartankaasi oo sagaalkii bishan sebteembar ka furmay magaalada muqdisho ay ka qayb geli doonaan labiyo toban kooxood oo dhallinyaro ah isla mar ahaantaasina ay da'doodu ka hoosayso shan iyo toban sano gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani saciid carab ayaa waxa uu mahad celiyey xiriirka kubadda cagta caalamka ee fifa oo sheegay in gacan weyn uu ka geystay habsami u socodka iyo qabsoomidda ciyaarahaasi kooxaha kubadda cagta ee kooxaha da'da yar si loo helo ciyaartooy da'yar oo mustaqbal ku leh ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya dhinaca kale haddii aynu eegno kulamo ka tirsan champions leaga ayaa la dheelay maalintii shalay iyadoo kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta barcelona ayaa goolal toddoba gool ah waxa ay ku xaqdeen naadiga celtic toddobadaasi gool saddex ka mid a waxaa dhaliyey lionel messi halka neymarna uu ahaa ciyaaryahankii ugu caawimaadda badnaa goolashaasi la dheliyey oo afar caawimaad sameeyey intaa ciyaartu socotay laba suares ayaa dheliyey halna iniesta halna ciyaaryahan neymar oo uu dheliyey laad xora iyadoo celtic aysan wax gool ah la imaanin gruubka ee naadiga f c basel iyo naadiga rasgad ayaa gool iyo gool ku kala baxay naadiyada baaqis saint german iyo arsenalna sidoo kale gool iyo gool ayay ku dhammaysteen ciyaartooda gruubka b benfica iyo basiktas ayaa gool iyo gool ku dhammaystay napoli waxa ay laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga dinamo kiev kadib markii naadiga napoli gool looga hormaray ayaa waxaa goolkaasi u barbareeyey islamar ahaantaasina goolkii guusha u dhaliyay ciyaaryahan milig oo dhowaanta naadiga Napoli ay la soo wareegtay gruubka d bayan munich iyo rostov shan gool iyo waxba naadiga bayan munich ayaa ku badisay b s g eindhoven iyo atletico madrid oo kulmayna gool iyo waxba naadiga atletico madrid ayaa guusha ku raacday gruubka c oo barcelona celtic manchester city iyo brussia mansion gladbach ay ku wada jiraan ayaa kulanka naadiga manchester city iyo brussia mansion gladbach la rajaynaya in shalay la ciyaaro dib loo dhigay sababo cimilada oo aan ahayn mid wanaagsan ayaa la filaya in maanta la dheelo kulmada kale ee maanta dhici doona dhegaystayaal waxaa sidoo kale ka mid ah gruupka f bayan leverkusen c s k e moscow ayaa dheli doona tottenham hosper iyo f c monaco ayaa wada ballansan kooxaha warzawa iyo brusia dodman ayaa dheli doona kooxaha real madrid iyo sporting ayaa dheli doona club bruge iyo leicester city ayaa wada ballansan f c porto iyo copenhagen ayaa dheeli doona dhegaystayaal yuventus waxay la ciyaari doontaa naadiga f c sevilla leon iyo dinamo zagreb ayaa dheeli doona siyaal xubinta ciyaaraha halkaa haynoo joogto
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay jamaal axmed cusmaan xaggii heesaha faadimo firdows ayaan soo qabanaynaa iyo codkii maxamed saleebaan
baduma fardowsay jacaylkee eeni fidaye ballaadhaha kalgacayl ku abuud bifinaan baduma fardowsay jacaylkee eeni fidaye ballaadhaha kalgacayl ku abuud bifinaan halkii ku foofee u la yimid fagaaraha gurteeni fiinaa halkii ku foofee u la yimid fagaaraha gurteeni fiinaa ma firdhaynine waatan ku fane ma firdhaynine waatan ku fane kaa dhigay facaygiyo tiyan ku faaysay ma firdhaynine waatan ku fane ma firdhaynine waatan ku faaneen kaa dhigay facaygiyo tiyan ku faaysay dumarugu firuntii haddan faro fara ku dhigay dumarugu firuntii haddan faro fara ku dhigay dumarugu firuntii haddan faro fara ku dhigay dumarugu firuntii hadan faro fara ku dhigay mafidmowda barashada laga fiirsha dhinacyada lukee jignaadee inagu farqudhaa mafidmowda barashada laga fiirsha dhinacyada jignaadee inagu barqudhaa isu fidinay ubaxii inanka fogaadoon ayga filingaaloy isu fidinay ubaxey inanka la fogaano ayga filingaaloy noqda ruux fallaagoonka fidnoobo noqda ruux fallaagoonka fidnoobo oo fadhiin mida faan maha mahe noqda ruux falloogaanka fidnoobo noqda ruux fallaagaanka fidnoobo oo fadhiin mida faan maha mahe
codkii rabbi naxariista jannaha ka waraabiya maxamed salabaan tubaac heesaasi faadumo farduuso waxa ay gunaanadu ahayd idaacaddii fiidnimo halkan si wadajanadi kula socodsiinayeen ibraahim xasan dandure iyo anigu ah jamaal axmed cismaan tan iyo dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa saaxiibadani dhegaysanaya tan iyo beritoole aruurta lixda iyo barka sidaas iyo nabadgelyo xiise badan dhegaystayaal habeen wanaagsan
dumar ugu firontii haddan faro fara ku dhigaye dumar ugu firontii haddan faro fara ku dhiga